kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku eegayno xirfadda cilmiga teknolojiyadda ee i t-ga loo yaqaano iyo inay tahay xirfad ay dumarku baran karaan iyagoo si la mid ah sida raggana ay guul ilaa heer injineernimo ah ka gaari karaan inta badan gabdhaha gaar ahaana kuwa soomaalida ahi aad uguma badna xirfadda cilmiga teknolojiyadda hase ahaatee injineer safiye axmed oo ah gabar soomaaliyeed oo ku takhasustay cilmiga teknolojiyadda ee i t-ga ayaa leh waa xirfad ay dumarku baran karaan oo weliba laga yaabo inay ragga kayrkooda uga wanaagsanaadaan haddii ay bartaan gabdhuhu way caqli badan yihin way maskax badan yihin waa waxay samayn karaan xadhkahan laysku xidxidhay waxaasoo dhan way samayn karaan wax rag keliya u qoondaysan ma aha marka anu waxaan jeclaan lahaa gabdho badan oo soomaaliyeed weliba inaan ku arko gabdhaha soomaaliyeed nars bay u badan yihin waxaan raba waxaan jeclaan lahaa inaan i t fielka ku arko inay aada usoo galaan baan jeclaan lahaa its really easy waa aad bay u fududahay inay sameeyaan qofku hadduu jeclay wixii hadday jecel yihiin weeyaan way ku takhasusayaan wayna ku fiicnaanayaan shaqada markasta i t-ga waa la helaa weliba shortage baa jira iminka oo la raadiyo qofka aqoontiisay ku xidhan tahay waxaan hubaa gabdhaha soomaaliyeed inay boqolkiiba boqol qaban karaan hawshan wayna ugu fudud tahay gurigaan anu ka shaqeeya sometimes hataan iska baxaya gurigaan kasoo shaqeynaya waa very flat wakti aada u wanaagsan oo maxayd gurigaaga ka shaqaysan kartaa adigoo shaqada joogaad ka shaqaynaysaa adigoo dhoofay baad meel ka shaqaynaysaa i t-gu wuxuu ku fiicanya meel kastoo adduunka ka joogtid shaqaad kaga helaysaa waxaan tegi jiray maxaada singapore waxaan ka program garan jiray maraykanka waan travel garan jiray marka wuxuu ku siinayaa opportunity aada u fara badan oo very flag oo shaqooyinka kale kaga duwan kana lacag badan sida runtii injineer safiya waxa ay maamushaa kombyuutarada shirkadda food bank ee magaalada colombos ee gobolka ohio oo ay u qaabilsan tahay adeega amniga kombyuutarada ee shirkaddaasi mar aan weydiiyey siday u aragto in loogu yeedho injineer ayay safiya iigu jawaabtay injineer in la iigu yeedho waxaan anagu shaqaystay ama aan keensaday weeyaan iskuol baanu aaday waan soo bartay inta badan fiilkayga waxaa u badan ragga dumarku aad bay ugu yaryihiin so qofku hadduu dhakhtar yee dhakhtar in loogu yeedho weeyaan marka gabadh injineer haddii injineer loogu yeedho aniga waxay iga dhigaysaa am happy waayo waad shaqaysatay aad baan ugu faraxsanahay waayo waan shaqaystay yes ha waan shaqaystay meesha ay raggu ka gaadheen baan ka gaadhay hadday noqoto maxay ahayday fiilkaan ka shaqeey waa fiil aada u ballaaran waxaan soo bartay sida maxayday no networka loo sameeyo hadday timaado window hadday timaado netware hadday timaado novel hadday timaado unix linux vmware hadday certification noqotona certificationka heer waxaan ka gaadhay ama microsoft system engineer certifier baan ku ahay microsoft-ka waxaan certifier ku ahay oo kale cisco haddana waxaan wadaa certificationkii vmware cloud engineer marka qofku haddii uu shaqaysto darajadu shaqaystay in loogu yeedho waxaanu qabaa dee wuu shaqaystay qofki marka intaasoo dhan shahaadaad ku haysataa haa marka lala barbardhigo xirfadaha kale sida tan caafimaadka xirfaddan i t-ga ma aha mid ay dumar badan bartaan amaba ku shaqaystaan hase ahaatee safiyo oo iyadu heer injineer ka gaartay qaybo badanna kaga soo shaqaysay labaatankii sano ee lasoo dhaafay ayaa ii sheegtay in dhiirigelintii ay ka heshay maclimaddeeda xilligii ay dugsiga sare dhiganaysay ay u horseeday inay noqoto qofka ay maanta tahay markaan ku jiray high schoolka ayaa waxaan lahayn class computerka ah marka classkaas waxaan keeni jiray boqol kiiba boqol macalimadeedu waxay ii ogolaatay marka inaan ardaydii anigu baro encouragement bay isiisay iyadaa waxay igu dhiiro gelisay maadaama aan ku fiicanahay maadadan iyo xisaabta iyo inaan dhinaca xagga maxaydi programming aan wax ka barto igu dhiirigelisay sida runtii aad bay ii garab qaban jirtay ardaydan xitaa aan iyadaan wax la qaban jiray oon la bari jiray marka waxay igu tiri waxaad aada ugu fiican tahay ood jeceshahay waa fiilkan fiilkan gal marka dumarkuna aad bay ugu yaraayaan wax dumara waxaa dhigan jiray anigiyo gabadh indho yara ta labaad waxaad qabanaysa waa inaad jeclaatid aniga wuxuu ii yahay computer like art oo kale ee qof wuxuu jecel yahay waa inuu sameyo aad baan u jecelahay waxaanu arkaa shaqo xitaa shaqada aan qabto waxaa laga yaabaa inaan lacagba u qabanin aan u sameeyo waan ka helaa waa hobbigayga waa wax aan ka helo inaan design gareeyo oon sameeyo markaan dhammeeyo iminka waxaa laga yaaba inaan program qorayo programkaas ilaa inta aan dhammaynayo waan sii wadayaa markaan dhammeeyo satisfaction buu isiinayaa waxaan ku noqonayaa wixii de waa waxaan jecelahay oon qabto waad farxaysaa markaad dhamayso ha aada iyo aad iminka waxaa laga yaabaa inuu problem jiro dhibaata yaa ka jirta laga yaaba email systemka email systemkii baa ka fadhiisanaya kolkaastaa la ii yeeraya isla markiiba waxaan ogaanayaa meesha ciladu ka jirto kolkaasaan hagaajinaya mar alle markaan hagaajiyo ilaa aan hagaajiyana ma joojiyo markaan hagaajiyo way farxad gelinaya de wixii problemkii baan solve garayay dhibaatadii baan xaliyey meesha ka jirta kombyuutarada ay injineer safiya ilaaliso in aan looga soo dusin shirkadda foodbank waxay gaarayaan shan boqol oo xabo kuwaasoo ay ku shaqeeyaan shaqaalaha shirkadda sida ay kombyuutarada intaa la eg ay isha ugu wada hayso ayay injineer safiya ku sharaxday dhinaca serverka waxaa jira maxaayadii servero badan baanu haysanaa twenty shan ilaa shan iyo labaatan server ilaa shan iyo labaatankaa server waxa weya waa virtual server waa v m ware v m ware waxay leeyihiin host waxaa host garaynaya server kale waxaan leenahay storage markaas shan iyo labaatankaa server waxay informationka waxay supply gareeyaan dadka databaseki emailkii home directory oo kale filalka meeshay ku sef garaysan lahaayeen backupkii backup systemkii marka kuwaasoo dhan anaa qaabilsan combyuutarada intaas ku xidhanna waxa weeyaan ilaa shan boqol oo combyuutar oo shaqaaluhu isticmaalaan baa serverada ku xidhan serveradaana waxaa u dhexeeya switch waxaa u dhexeeya v p n waxaa u dhexeeya firewall waxaa u dhexeeya email filtering system waxaan isticmaalaa waxa la yidhaha trust wave oo emailka filter gareeya intaasaa u dhexaysa dibadda markaan u baxaynana outside from the company markaan u baxaynana waxaan haysanaa fiber optic fiber opticas iyo maxay ahayday serveradeedana waxaa u dhexeeya waxa la yidhaha firewall oo dee waxoo dhan aanu filter ku sameyno wixii soo gelaya iyo wixii baxayaba companiga ka baxaya waxyaaba badan baad ka dhawaajisa laga yaaba dadka ku dhegaysanaya ee i t-ga aan aqoon amaba internetkaas uun maqla waxyaaba badan baad ka dhawaajisay oo systemkiinii uu ku shaqaynayo bal haddaad mid mid u sharaxdid mid waliba waxa uu qabtay waxa loogu talagalay waxaan ka soo qaadayaa oo kale work station wax la yidhaha baa jira work stationku waxa weeyaan waa combyuutarada ay shaqaaluhu isticmaalaan marka kaasi wuxuu ku xiran yahay network ama wireless weeyaan ama wire weeyaan kan wireka waxa weeyaan waa xadhkahan lasoo mariyo xafiisyada ee lagu soo xidhuu ku xidhan yahay midna wuxuu ku xidhan yahay wirelesska marka informationkaas iyagu waxay gelayaan ay ka helayaan waa serverka serverku markuu wuxuu fiid garaynayaa isna waxaa ku xidhan wayradaasaa ku xidhan wayradaasaa isku wada xidhan shaqaalaha iyo maxay ahayday combyuutarka isticmaalaan iyo serverka serverkana waxaa ku xidhan waxa la yidhaaha firewall firewallkaas waxa weeyaan wuxuu ilaaliyaa securityka attack oo kale hackerka oo kale ee waxaasoo dhan buu ka ilaaliyaa amniga kombyuutaradii lagu shaqaynaya buu ilaalinaya inaan banaanka looga soo dhicin oo xogtii ku jirta aan la xadin exactly saan loo xadin waxaasoo dhan buu prevention ku sameynaya firewall baa la yidhaha marka waa gidaar oo kale waa gartay tusaale ahaan kambaniga intaa la eg intaasoo kombyuutar ay taallo ma dhacdaa marmar aad ku wareerto oo inta kombyuutaradii dhammaa hal mar wada damaan amaba ay culays noqdaan oo afarta koone lagaa soo waco oo ciladii ay kugu adkaatood bixin weydo ma dhacdaa ha way dhacdaa waxaa jira cilado ah sometimes very complicateda oo waxaa jira iminka switch baa xumaanaya switchkaas waxaa laga yaabaa inaad shan iyo toban switch haysatid ama kebilada lagu xidho ayaa mid xumaanaya kebilkaas markaad intaasoo kun oo kebil baa ku xidhan ku uu yahay ma garan kartid laakiin waxaa og tahay problemka meeshuu ka imanaya ama inuu yahay cable ama inuu yahay switch labadaas weeyaan taasoo kale waa igu dhacday marka waxaan sameynaa laptop baan ku xidhaa hal switch baan laptopka ku xidhaa kulkaasaa waxaan eegaa meesha xadhigga xun waayo kun xadhig baa meesha ku xidhan kolba mid baan saaraa si aan u eego ka xun marka waxaa la yidhaahaa markaas oo kale trace you get a trace maxay the bad cable or the bad switch markaa saas waxay qaataa dhowr saacadood wixii waan solve garaynaynaa waan ognahay inuu dhibaatadaasi jirto iyo meesha ka iman laakiin xadhig buu yahay iyo meeshuu ka imanayso waa inaad ogaataa si aad ku ogaan lahaydna waxay qaadanaysaa saacado taasoo kalea jirto oo aada u dhib badan inkastoo injineer safiye axmed guul iyo horumar ka gaartay cilmiga i t ga muddadii labaatanka sano ahayd ee ay ku dhex jirtay xirfaddan ayaa weli waxaa jira heerar aanay tijaabin oo ay gaaristoodu weli u heelan tahay waxaan kasoo shaqeynayay kombaniye aada u fara badan kolba waxaan u bedelan jiray field ka duwan fieldkan ka shaqeeyo mar waxaan u shaqeyn jiray lucent technology waxaan samayn jiray maxay ahayday softwarekan cellphonada programmer baan ahaa programmerkii haddana waxaan ka bedeshay software tester wax la yidhaah waxaad tijaabinaysaa softwarekii programkii lasoo sameeyey siduu u shaqeeyo ayaad tijaabinaysaa kuwaasa sameeyey waan ka tegay haddana haddana waxaa noqday d b a database administrator baa noqday haddana database administratorkii maadaama aan intaba kusoo takhasusay waan ka bedeshay haddana waxaan u bedeshay networkingkii marka mid aanan aqoonin ma laha web designerka waan sameeya d b a baan ahay networkka waan aqaanaa so hadda waxaan isleehay aada noqotid aada certification ku qaadatid waxa weeyaan cloud engineer hadda kuwaasaa maxay ahayday ugu sarreeya cloud engineerka macnaha waa xogtan hawada lagu kaydinayo xogtan hawada lagu kaydinayo wixii hawada lagu kaydinayo o dhan baa engineerka noqonaysa
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aannu ku soo qaadannay xirfadda ay tiiga inay tahay xirfad ay dumarku baran karaan iyagoo si la mid ah sida raggana ay guul ilaa heer injineernimo ah ka gaari karaan intaannu mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo